mahad balaaran mahad balaaran kadib walaalow sida hadda wakaadaha wararka caalamka iyo sida websaydyada caalamka lagu ay qoreen iyo hataa wargeysada caalamka guardian ay kamid tahay qoreen waxaa jira laleeyahay in doon dad soomaaliya ay saaraayeen in dukayn ay mataqaanaa la dukeeyey taasna ay keentay in dad badan oo udhexeeya soddon ilaa afartan ay ku dhinteen qaar ilaa siddeetan iyo ka badanna lasoo badbaadiyey qaarkood dhaawac yihiin oo isbitaalka magaalada xudeeda yaalaan marka annaga konsulad guud ahaan magaalada cadan runtii meesha hadda wax ka dhaceen waa xudeyda waxaa xoojinta ayaa gacanta ku haya iyo ciidanka cabdulla saalax qorsho marka waxaa jiray ahaa in ciidamada huwanka oo sacuudi hogaaminayo markii ay ku guulaysteen xoreynta dekada makha oonaad oga fogeyn xudeyda inay rabaan inay qorsho hadda abaabula uu socdo oo la rabo in dekadaas nimankaas gacantooda laga saaro marka dadkan hadda meesha ka baxay laba arrin baa is saaran kama foga marka meesha dukayntu ka dhacday baabalmandab kama foga oo aan xuduudo aada soonkeeda waaye marka inay yihiin dadkii dad dhalinyara dad meesha ka ka go-aansaday inay iskaga baxaan meesha oo ay aadaan cadan xaggeeda soo aadaan ama meel kale aadaan iyo inay yihiin dad soomaaliyeed iyo dad kale oo is aruursaday oo taaribi rabay inay halkaas kaga baxaan oo suudaan dhinaceeda u gudbaan kabacdina ay halkaasi libiya kasii taariibaan marka runtii dadaal badana hadda wadnaa dadka waxa ay yihiin ma soomaali keliya ah ma oramaa la jirta ma ethoobiyan baa la jira ma yamaniyiin baa la jira ma qoysas baa la jira yiirmo anaga dadaal hadda noocaas waxaan rabnaa arrintaasaan rabnaa ku xaqiijino ayaan wadnaa hadda hawshaas waa ku guda jirnaa waa tahay insha allah waqtiisa oo dhowna waan xog fiican oo rasmiaan soo gudbinaynaa marka ilaa iminka laamaha caafimaadkai aad la xiriirtay maxay ku xaqiijiyeen
nimanka khaatiira oo laanqeybta cad ee dalka yemen u shaqeeya waxay noo xaqiijiyeen in dad dhaawaca oo soomaaliya lasoo gaarsiiya magaalada xudeyda marka dadkaas ayaa hadda daba soconnaa waxaan rajeynaa berri wakti fiican in waxaan nala ku mataqaana naloo ballan qaado in nalala soo xariiriyo dadkaas oo aan runtii aan la hadal annaga si aan uga wareysano sida waxu dhaceen dad kale oo runtii aan xudeydo kala xiriirnay oo hadda aan mataqaana iisheeg oo u n ka u shaqeeya laftooda way noo sheegeen dhacdaas inay dhacday marka xoog badanaa jira ilaa hadda aruurisaan ku wadnaa dhinaca hay-adda qaxootiga united nationka mataqaana hay-adda qaxootiga oo united nationka laanqeybta casa mataqaana wadanka yemen dad kaloo soomaaliya oo laga yaabo qaarkooda weli mataqaana xuduudo ay degan yihiin adiga xog baa hadda wadna dadaalkeeda laakiin haddaa xogtan isku soo aruurisid waxaa loo badinaya shirkaas inuu dhacay ayna jirto doomahaas in la duqeeyey waxaa jira marka warar sheegaya in dadku ay kala saarnaayeen saddex doomood oo yar yara oo saasna loo duqeeyey warar kale waxaan ku helaynaa in hal doonoo weyn ay ahayd oo ay ku dhacday uu shilku ku dhacay marka wax doontaba ha ahaatee shilku inuu dhacay waa jirtaa laakiin waxaan rabnaa inaan kala ogaano tirada soomaalida ma dadka ugu badanba ma dadka ugu yarba ma beriba dadka ugu doonta saarnaayo dhan waa soomaali marka dadaalkaas anaka wadna ka qoonsulad ahaan insha allah waqti aan dheerayna xog ayaan heli doona maadaama maanta jimco ay tahay oo hay-adaha badankooda aysan shaqaynaynin meelo badan aan laga shaqaynaynaa shilkuna uu dhacay hameen hore saq dhexe uu dhacay sida noo sheegay marka wararka hadda hordhacay aad helayso soomaalida shilkaa ku geeriyootay imise ay gaarayaan
sida hadda meel badan lagu qoray waa meelo badanna annaga hadda aan ka xaqiijinay oo ay kamid yihiin shaqaale u shaqeeya mataqaana hay-adda mataqaana qaramada midoobe hayada qaramada midoobe ee qaxootiga soddon ilaa afartana lagu qiyaasaya dadka mataqaana meesha wax u gaareen ayaa lagu qiyaasahaya
dadkan oo qaxootiga ee doonaya inay isaga soo cararaan colaada ka taagan yemen markii hore halkey ku wajahneen
waxaa jirta in xulafadu isku diyaarinayaan inay hadda magaalada xudeyda oo xoutiyiinta iyo ciidamo daacad oo cali cabdalla saalax ay gacanta ku hayaan in la qorshaynaayo in mataqan dagaal lagu qaado oo gacantooda laga saaro marka waa laga yaabaa dadkii meeshaas joogay ama magaalooyinka u dhow joogay inay welwal soo food saartay oo ay go-aansadeen inay meesha isaga baxaan oo ay ka baxaan oo iskaga cararaan waa laga yaabaa arrintaas ina dadka dadka nooca dukayntu hogsatay dad noocaas inay yihiin waa laga yaabaa waxaa kaloo suurtagal ah in had dad ay abaabuli karaan inay dad tahriibiyaan oo ay usii gudbaan dhinaca suudaan kana sii aadaan libiya kabacdin halkaas yurub qabtaan taasna way dhici kartaa laakiin wax kastaba ahaatee xogta haddaan isku soo aruurinay inuu shilku dhacay in dad wax gaareen in dubal duqeeyey intaas waa inta laisku wada waafaqsan yahay laakiin waxaan rabnaa inaan ogaano dadka meesha wax ku gaareen dadgood ma soomaaliba soomaalida inteebay ka yihiin yaa kaloo kula jiray doomaal duqeyme hal midam saddex waayo doomood waxaas bahan daba socna xogta helidooda inta xogta sina helno waxaa jirta dadaalo kala duwan oo aad wadeen oo ku aadan in dib loo soo daadgureynayo soomaalida ku xaniban waddanka yemen arrintaa halkay ku dambeysay waa socotaa arrinta saan walaal kuu sheegayba oo aan horena u sheegnay waa socotaa hadda asbuuca beri sabti ko oo beri sabti asbuuca bilaaban oo beri sabti ay tahay dad ilaa lixdameeyo qoys ayaa laga soo qaadaya magaalada sanca oo caasimada dalka yemen waxayna kusoo wajahan yihiin magaalada cadan dadkaas qoysyada la keeni doonaa waxayna ku biiri doonaan dadkii hore loo diiwaan geliyey oo rabo dadka dalka in lagu soo celiyo marka dadaalkii wuu socdaa koritaankii wuu socdaa abaabulkoodii wuu socdaa diiwaangelintooda way socotaa marka hawshaas way socotaa waxaana si gaar uga mahad celinaynaa hay-adda qaxootiga qaranka soomaaliyed oo arrintan gacan naga siisay i o m ta hay-adda gargaarka ee malik salmaan oo ayagu dhaqaalaha waxa hawshan ku baxaya bixinaysa marka runtii hawshaas waa wadnaa waana rajeynaynaa dadka soomaaliyeed oo u baahan gurmadka iyo badbaadinta ee rabaan dalkooda kusoo noqdaan inaan ku guulaysano oo wixii u baahan dalka lagu soo celiyo inaan kusoo celin ilahay idin soo rajeynayna